meeshaan aan ka caddayno in ciidamada kenya ee gobolka gado ka howlgalayo ku howlgalo magaca amison ay dhibaatooyin fara badan iyo gaboodfal ay u geysteen dadka deegaanka ka soo bilaabato shan bishii bishaan haddaan ku jirno ee january shan iyo tobankeedii ama jamcihii hadda jamcaheed si kale oo maanta oo shan iyo labaatana ay tahay kasoo wareegtay toban beri oo ah markii ay ka dhacday saldhigga ciidamada kenya ee magaalada ceelcadde loogu geystay dhibka amaba laga qabsaday ama looga laayay ciidankii in badan oo ka mid a ayaga dagaalkii ku dhex maray shabaab waxay sameeyeen ciidamada kenya gaar ahaan ciidamadooda cirka ee diyaaradaha waxay sameeyeen duqayn duqayno aada fara badan oo ay ku sameeyeen deegaano ka mida gobolka gadow deegaanadaas oo ka kooban magaalooyin sida magaalada ceelcadde tuulooyin baraago dadka ay ka cabbaan ceelal ay dadka iyo xoolahaba ka cabbaan iyo makacdooyin dad degan oo dugsiiley ahaa oo degan meelo badan oo ka mid a gobolka waxaan halkan ka sheegayaa inta meel oy dadka ku laayeen ama xoolaha ku laayeen oo barakaca ku sameeyeen magacyaashoodii ayaan halkan rabaa inaan xoogaa ka sheego waxaa dhacday magaalada ugu goowaada ugu horeysa waa magaalada ceelcadde waxaa ku xigto tuulada ceelgaduud waxaa ku xigto deerdeer deerdeere tuulo la yidhaahdo waxaa ku xigto deg shariif waxaa ku xigto gaballax waxaa ku xigo dhegdheer waxaa ku xigo buuhood buuhood waxaa ku xigo hara hara dheer harama dheer waxaa ku xigo war warxoor waxaa ku xigo jiir jiir baaney waxaa ku xigo kurtun dhooble waxaa ku xigo dhikoley waxaa ku xigo shiid shiidley waxaa ku xigo alwiile waxaa ku xigo fir firaweyne waxaa ku xigo ba bad baciiddey waxaa ku xigo daar macallin waxaa ku xigo dheenle meeshan waxaan ka tiriyey magaalada la yidhaahdo ceelcadde iyo toddoba iyo toban tuulo oo qaarkood hoos yimaadaan magaalada magaalada ceelcadde qaarna ay hoos yimaadaan magaalada garbaharey qaarna ay hoos yimaadaan ceelwaq qaarna ay hoos yimaadaan baardheer macnaheedu waxaa weeyo intaa gobolkaas aan ahayn sadde afar deegaan duqaynta way saamaysa baled xaawo intaan ahayn iyo luuq doolow iyo buurdhuubo inta kale oo oo dhan macnaheed waxaa weeyo deegaanadoodii waa la duqeeyay waana ku socotaa maalin kasta oo ka midana tobankaa bari hal maalin oo la baajiyay duqaynta ma jirto dad waxaa la duqeynhayo waa intaan idiin sheegay oo ah meel al wax alla wixii dhaqdhaqaaqhayo oodada oo meel degan oo isugu yimaado waa la duqeynhayaa xoolo meesha lagu arka ama ceel ha noqoto ama ka cabahayaanna waa la duqeynhayaa dhibaatada marka jirta waxaa weeyo deegaanka sanad ka hore ma ficinayn jilaal kulul buu ahaa jilaal buu ahaa kaliil baa lagu jiraa roobka wuu yaraa marka ceelasha biyaha iyo deegaanadii haddii laga xayiro dadka wararka aan hayno ilaa iyo sagaal qof oo waayeel aho dumar iyo ragba leh ayaa on u dhintay iyo gaajo qaxa daraadi dhimashada kale waxaan haynaa dad gaarahayo ilaa iyo sagaashan iyo saddex oo dhaawac ah inay jiraan waxaan kaloo haynaa konton iyo laba qof in la dilay la isugu geegeynta duqeyntaas waana socotaa weli waxaanu sheegaynaa markaa ciidamada kenya ee magaca amison wato waa inay ka joojiyaan dadka soomaaliyeed ay ugu soo gurmadeen oo yidhahdeen annaga xoreynayna ayagaa sheegtay magaca amison dalab soomaaliyeed kuma imaanin waana hubnaa lacago fara badan inay ku qaataan oo lagu siiyo shabaab baan dalka xoreynaynaa ay yidhaahdeen inay ka joojiyaan barakaca dadka sida keliya oo lagu joojin karana waxaa wey dadka deegaanadooda ugu soo noqon karaan argagaxa diyaaradaha in laga joojiyo dadka reemiyiga ah dadka tuulooyinka joogo hadday diyaaradda hataa ku kor xawaareyso oo is waxba ridin waa qaxayaan xoolahana waa kala cararayaan marka in laga joojiyo qaxaas oo dadka la dhibaateynahayo la joojiyo yaanu baaqaynaa waxaa halkan ku qoran qaraar buu baarlamaanka maanta soo saaray qaraarkaas insha allahu maalinta arbacada ah ayaa laga doodi doonaa oo soo socoto waa resolution in si deg dega ay ciidamada qodobka koowaad wuxuu leeyahay in si deg dega ay ciidamada kenya u joojiyaan duqaynta ay ka ku beegsanayaan dadka rayidka ah iyo hantidooda waa qodobka koowaad qodobka labaad wuxuu leeyahay baaqakan ama qaraarkan ama resolutionkan inay joojiyaan barkicinta iyo argagax gelinta dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan saddex in la dagaalanka al-shabaab loogu loogu faa looga faa'iidaysanin gumaad dadka shacabka ah ee soomaaliya taas oo fursad iyo taageero unoqon u noqonaysa haddii la yeelo u noqon karta al-shabaab afraad wuxuu leeyahay in la joojiyo hadallada cadaawadda leh ee ka soo yeerahaya warbaahinta kenya qaybo ka mid ah kaasoo leh lid ku ah deegaan iyo dad gaar ah deegaan iyo dad loogu lagu masabidahayo dhacdadii ceelcaddi shan in cidda geysanaysa xadgudub xadgudubyada ay mas-uul ka ka yihiin magdhow dhibkii ka geystay dhibka ka geystay dhibka ka geystay loo geystay islam dadka loo geystay islamarkaana si deg deg ah u ogolaato wadahada wadaha wada hadal mas-uuliinta in wafti waxaan isku qalday in cidda geysatay xadgudubka ay mas-uul ka yihiin magdhow dhibka ay geysteen waa qodobka lixaad wuxuu leeyahay in wafdi xaqiiqa raadin ah ay xukuumadda federaalka soomaaliya u dirto deegaanada dhibka loo geystay isla markaasna ay si deg dega u ogolaa u ogolaa hadash ugala hadasho mas-uul mas-uuliyiinta amisom iyo dowladda kenya toddobo ugu dambeyntii wuxuu baarlamaanka federaalka ah federaalka ah farayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah soomaaliya in uu hor yimaado golaha shacabka ugu dambeyn soddonka bisha koowaad labada kun iyo lixiyo tobanka si uu uga jawaabo sababta ay xukuumadda uga hadli uga hadli weyday xadgudubyada korku xusan baaqa la soo saaray ama ama resolutionka la soo saaray waa kan weeye koobiyaashiisa qofkuu ka dhiman yahay wuu qaadan karaa wixii aad su-aal iga weydiisaan dhawaan ka jawaabaya su-aal qof kasta oo soomaaliya isweydiinaya waxaa ka horreeyey golaha wasiirada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah oo isagoo joogo kismaayo markii la sheegay oo layihi meeshan waxbaa ka dhacay u tacsiyeeyey uhuru kenyatta madaxweynaha federaalka madaxweynaha kenya iyo ugana tacsiyeeyey wixii ka gaaray halkaas oo dhib ahaa ciidamada kenya magaca amison xambaarsan balse toban beri ayay socotaa arrinta ayada oo duqeynta iyo barakicinta iyo gabodfalka loogu xadgudbaya dadka soomaaliyeed ee deegaankaas oon loo kala aabiyeelayn waxa ay nooca ay yihiin olahooda iyo ayaga iyo hadday magaalo joogaan iyo hadday tuulo joogaan iyo hadday banaan joogaanbo isku si baa loo diyaarada u garaacaya qof mas-uul ah ama madaxweyne ha noqdo ama ha noqdo golihii wasiiradu ayagana shiro sidoo kale uga tacsiyeeyey kenya arrinta ka dhacday ceelcadde ka hadlay ma jiraan waa midda hadda ra-iisul wasaaraha aan leenahay waa inuu baarlamaanka ku hor yimaado aad iyo aad baana uga xunnahay qof kasta oo soomaaliya aana aad buu u dareemayaa arrintaas iyada
Thank you.